gudoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bakool madmaalan amad iyo idaacadda warsan sheegay in degmada xudur iyo anjarna maxkamad welibana uusii sheegay in degmada laka bilaabay barnaamij isxilqaane oo tumay shantii bili lahadhaafi nofembar iyo bulshada iyo maamulka degmada xudur iyo ka bilaaban meelasoysi langdhesa maxkamadda xudur walahi horta maxkamadda walahi kasaadayaasidii eediyey maadaama maxkamadii wili barnaamijyadan gudoomiye wasiirkan cadaalada masalaan garsoorka kib ku jira jon oo maanaa barnaamijyada ilaa tumisha maalmood deekan hoogi barnaamijyadaas wayna kabarlamayna sarkaan lakasuubi maxkamad laha maadaama deegaanka garsoorkana muhiima yahay deegaamada maanaha qaabkaas waktiga ilaayagna siiba sanaga ini maanaa waktiga ka beegama qaabkaas waa qaabkaas ilaa ilaa waa waktigii ilaayagka talagalaya la bilaaba waktigii baa sanaga ada barli hata barlan hata dhamaatay november kowtii mise tumishanti meelahaas ayaa maanaha sarkaankaasi la bilaabay sirbuishinkaas ka jarna runtii dadka deegaanka barnaamijyadaas maanaha ani baabkaas la suubiye baabkaas oo sirbuishinka badnyi dhinaca waxyaalaha lakakasa badi dhagaxii iyo aradii sida baabuurta oo kale aniyo naftia sarkaankaas kuqib baadan walaashiidkeena badi walaa arisheena badi dagaalana lambulo barayse ilayaa ku qaado oo ninka taab ku leeya maxkamadaas maadaama deegaanka maxkamadan ku jarne dadkii dadkii maxkamadihii roogan laakiin xafisyada maxkamadii endasanaayna barnaamijyadaasa la koorliyi arrintaasa ku jarta run ahaantii oo muhiimadeeda leh waan deegaankana qiimo taran gudoomiye madmaalan amad ya sheegay inay sidoo kale iyo wadaan qorshayaal kale oo diblanka dhisaw xarumo badan oo ka yaala degmada war badan deegaankan ku furi badan gaas oo manaha kor ile daraasta manaaran kooya nafsatay daraatiimana hogaamiyow oo ilim qadri wasiiri iyo tow dowladda koonfur galbeed dhamaantay kuwada hadalya jari oo maadaama maamuladii konsalkii dhaqasi degmadanka number kow maamulada dhaqasi nagati wayeed maanaa leniska taakiidii musliim ku hadalay barnaamijkaas shaqaaliin ku hadalay ani degmada xudur la hormariyay degmooyinka kale hakadaylaano saddanka ogolaadan dadka ani degmadaas konsal ethoobiyadaas degmadaas manaa iyado warta oo ilakamri inka dambayntii gudoomiyaha degmada xudur madmaalan amad iyo ankabaaqay bulshada laamo amniga iyo maxkamadda sare iniyo isla wada shaqeeyaan si guulo lanku deera amniga
waybaan ka baagana una masanjeediyaane way aragnaglana ani nimanka nabadjidkeena nambarka usu qubdan war kasto maamul maanaa shacabkaas salow shacabkaas daneeyow nimankan nabadjidka iyo cadabadka cadabadaas meel ku baaya madi nimankan nabadjidka la isu qubday waybaan ka baagana markase shacabka iyo ciidamada iyo dowladaba maamulada ka tiriwan waybaan ka baagane anigan iskursan nimankan nabadjidka isku reebnan dalkan maroogu doona maroogu doona ciidamada shisheey maroogu doona hageegu waay ku baahan maalin maalmaa kumada ku baa doona inta goor goortay waay hata maanaa talanay lagu doonta shacabka reer koonfur galbeed talana tanay lagu doon way waa nimankan inta hata ganan maanaa gargaar u helaanan nimankan garabka naayan maanaa ajnabiga way baneenaan nimankan nabadjidka la degaananin meelkaas muruunaan la degaananin usuqobanin war kasta oo maanaa dhibaatin yahay golooman nahay jidka furnahayna oo maanaa liiska furow waxyaalahaas oo dhan way kooyaan madi nimankaan nabadjidka la dagaalam hadalka gudoomiyaha degmada xudur yakooye iyo oo dhowaan degmada xudur usoo booqasho ka saaday wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya si uusan dhasa garsooryaalka maxkamadda gobolka bakool iyo ahaan degmada balse degmada iyo anjarna wal maxkamad e